waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa abbaaro labadii habeennimo ama siddeed saacii habeennimo iyagu soo afjaray weerar aad u xoog badnaa oo lagu qaaday maqaayadda banaadir biij ee ku taalla xeebta liido ee degmada cabdilcasiis magaalada caasimadda muqdisho gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey oo ay la socdeen tiro u dhexaysa saddex ilaa iyo shan ruux ayaa waxaa lagu weeraray abbaarka banaadir biij sida saraakiil ammaanka ka tirsan ay xaqiijiyeen weerarka uu qaatay saacada aad u fara badan ayaa ugu dambayntii waxaa lagu guulaystay in lasoo gebagabeeyo sakhdii dhexe ee xalay saacaddu markay ahayd labadii habeennimo ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in hotelkaasi ay ka soo badbaadiyeen tiro ku dhow ilaa iyo labaatan ruux oo shacab ahaa kuwaas oo ka mid ahaa dadkii ku jiray gudaha maqaayadaasi taliyaha qaybta biliiska gobolka banaadir oo la hadlay warbaahinta dowladda afkeeda ku hadasha ayaa waxa uu sheegay in dhammaanba ay toogteen siduu yidhi kooxihii gudaha u galay maqaayadaasi ee biij ee liida ku taalla sidoo kalena ay nolosha ku soo qabteen siduu yidhi ninkii waday gaariga isku qarxiyey iridka hore ee maqaayadaasi banaadir biij oo isbitaalka lagu dabiibayo kadibna ay sheegeen inay su-aalo weydiin doonaan inta la xaqiijiyey ilaa iyo sagaal ruux ayaa ku geeriyootay oo shan qof ay ka mid yihiin dad shacab ahi laba ruux ay yihiin ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya halka labada ruux ee kalena la sheegay inay ahaayeen kooxihii weerarka soo qaaday halka sidoo kale laba ruux ay dhaawac halisa ka soo gaaray weerarkaasi sida warbaahinta dowladda afkeeda ku hadasha ay sheegtay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda soomaaliya ee nisa jenaraal cabdulaahi maxamuud gaafow guddoomiyaha gobolka banaadir taliyaha qaybta biliiska gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale oo aad u fara badan ayaa gaaray goobta u socday weerarka iyo sidoo kale samato bixinta dadka gudaha maqaacidaasi ku jiray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga hortago weerarka al-shabaab ay ka geystaan gudaha dalka waxaana uu tilmaamay in weerarada iyo qaraxyada ay geystaan xarakada shabaab siduu yiri ay ku farxaan dad aad u fara badan oo aan jeclayn siduu yidhi horumarka dalka iyo dadka soomaaliyeed loona baahan yahay in laga hortago waxa uu shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga guulaysto weerarada xarakada shabaab ay ku qaadiyaan meelo kala gedisan ee dalka ka tirsan waxaan runtii aan doonayaa inaan halkan ka sheego in weerarada cadow in ay duullaan ku yihiin nabadda iyo horumarka waxa weeye gobolkan iyo puntland guud ahaan shacabka iyo dowladda puntland iyo dowladda federaalka ah iyo dhammaanna in loo baahan yahay in layska kaashado cadowgaas waxa weeye arxan la'aanta ah ee doonaya in dowladda iyo dadka inay kala gooyaan waxa ay beegsanayaan waxa weeye adeegyadii aasaasiga ahaa ee shacab loogu adeegayey ayay beegsan waxay beegsanayaan waxa weeye xarumihii dowladda ujeedkooduna waxa weeye shacabku in ay dowladdooda ka go'aan weeye arrinkaasi runtii waa arrin lagu khasaaray weeye waa waxa weeye arrin dhacaya ma aha waxa weeye shacabka xarakada al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday maqaaxidda ku taalla agaarka xeebta liido ee magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana weeraray maqaaxidaasi xeebta liido ku taalla ee gobolka banaadir waxaana gudaha halkaasi ka socda weerar aynu ku qaadnay ayuu yidhi afyeenka howlgallada milatariga al-shabaab u qaabilsan cabdilcasiis abuu muscab oo isagu xilligii weerarka uu socday la hadlay wakaaladda wararka ee rayters dhanka kale waxaa dhicisoobay sida la sheegay weerar kale oo la sheegay in lagu qaaday xarunta safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho sida ay baahisay wakaaladda wararka e p sarkaal ka tirsan biliiska ayaa u sheegay wakaaladaasi wararka e p inuu ku qarxay meel ku dhow safaaradda turkiga ee dhowaantan xarigga laga jaray gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey oo halkaasi la doonayey in gudaha loogu galo biliiska ayaa rasaas ku furay gaariga fiidkii khamiistii markii uu diday amarka inuu joojiyo gaariga jidgooyo halkaasi taallay axaddii aynu ka soo gudubnay ee toddobaadkan ayaa in ka badan labaatan ruux waxay ku geeriyoodeen magaalada gaalkacyo kadib markii laba qarax lagu weeraray xarunta dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo dhinaceeda waqooyi ay maamusho maamulka puntland bishii janaayo isla sanadani ay ahayd markii weerar lagu ekeeyey maqaayad kale oo ku taalla xeebta liido waxaana weerarkaasi ku geeriyooday kudhowaad todobiyo toban ruux in ka badan dhaawacyo ayaa ka soo gaaray dhinaca kale magaalada baar dheere ee ka tirsan gobolka gedo ayaa isla habeenkii xalay salaadii maqrib kadib waxaa lagu ekeeyey weerar loo adeegsaday bambooyin laga helaya magaalada baardheere ayaa waxa ay sheegayeen in qaraxaasi oo noociisu ahaa bamgacmeedyo lagu tuuray goobo ay ku sugnaayeen maamulka degmadaasi inta la xaqiijiyey ilaa iyo sagaal ruux ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan saraakiil ciidan iyo sidoo kale gudoomiyihii degmada baardheere gudoomiyaha maxkamadda degmada baardheere ibraahim daahir shacab ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen ilaa iyo sagaal ruux balse aysan jirin siduu yidhi wax dhimashaha halkaasi ka dhashay waxa uu sheegay qaraxaasi dadka ku dhaawacmay inay u badnaayeen askartii la socotay guddoomiyaha degmada sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo aada u culus ciidamada ammaanka ayaa waxay bilaabeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo inkastoo aysan jirin howlgalladaasi wax dada loo soo qabqabtay suxufi ku sugan magaalada baardheere ayaan qadka telefoonka kula xidhiiray si aan bal faahfaahin uga ogaado qaraxyadaasi bambaanada loo adeegsaday ee ka dhacay baardheere waa maasan tahay horta bamka wuxuu ahaa bam gacmeed oo nooca loo yaqaano kuwa gacmaha laga tuuro waxaana ku dhaawacmay bamkaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo sidoo kale laamaha ammaanka oo xilligaasi ku sugnaa meel fagaara ah oo wada ah bamkaasi hadda khasaaraha uu geystay ma jiro wax dhimasho laakiin waxaa jiro dhaawac soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo laamaha ammaanka laakiin ilaa hadda weli lama hayo wax xog rasmi waxa uu dhacay kadib markii maqrib laga baxay saacado on ka yar kadib waxaa yeeray qaraxaasi kadibna falka sidaas ayuu u dhacay waxaana sidoo kale jira dhaawacyo soo gaaray shacabka cumar mahayna tirada rasmiga ah iminka halkaa wax ku noqotay aan waxaa hadda laisdhihi karo waa un hadda la xusi karo waxaa ka mid ah guddoomiyaha degmada taliyaha amniga baardhere iyo sidoo kale talifeenka nabadsugidda kale ka mid a raggaasi duqa dowladda hoose shariif xadiis shariif aadan inay dhahaan ciidamada ammaanka weli waxay wadaan baaritaano aad u fara badan oo la xiriira arrimahaasi dhacay waxaana weli hadda jira rag loo soo qabtay oo laisleeyahay way ka dambeeyeen balse warcadoo hadda sheegaya ma jiro laama ammaanka soo baxay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali